sharciga ku noqoshadiisa cutubka kow iyo soddonaad markaasaa muuse tegey oo erayadan kula hadlay reer binu israa'iil oo dhan oo wuxuu iyaga ku yidhi maanta waxaan jiraa boqol iyo labaatan sannadood oo mar dambe ma bixi karo mana soo geli karo oo rabbiguna wuxuu igu yidhi webigan urdun ka gudbi maysid haddaba waxaa idin hor gudbaya rabbiga ilaahiyna ah oo hortiinna wuu ka baabbi'in doonaa qurumahaas oo idinna iyaga waad hantiyi doontaan oo sidii rabbigu yidhi waxaa idin horkaci doona yashuuca oo rabbigu wuxuu qurumahaas ku samayn doonaa siduu ugu sameeyey siixoon iyo coog iyo dalkoodiiba kuwaas oo ahaa boqorradii ree camor ee uu baabbi'iyey oo rabbigu iyaga gacantiinna buu soo gelin doonaa oo waa inaad ku samaysaan siduu yahay amarkii aan idinku amray oo dhan haddaba xoog yeesha oo aad u dhiiranaada ha baqina hana ka cabsanina waayo waxaa idinla socda rabbigiinna ilaahiinna ahaa idinma gabi doono idinmana dayrin doono markaasaa muuse yashuuca u yeedhay oo wuxuu reer banu israa'iil oo dhan hortooda ku yidhi xoog yeelo oo aad u dhiiranow waayo waxaad dadkan ula gudbaysaa dalkii rabbigu awowyaashood ugu dhaartay inuu iyaga siinayo oo dalkaas ayaad dhaxal siin doontaa waxaa ku hor socda rabbiga wuuna kula jiri doonaa kuma gabi doono kumana dayrin doono haddaba ha baqin hana qalbi jabin markaasaa muuse sharcigan qoray oo wuxuu u dhiibay wadaaddadii reer laawe oo qaadi jiray sanduuqii axdiga rabbiga iyo odayaashii reer banu israa'iil oo dhan markaasaa muuse iyagii ku amray oo ku yidhi haddaba markii toddoba sannadood dhammaataba wakhtiga la amray oo sannadda saamaxaadda oo ah iidda waababka markii reer banu israa'iil oo dhammu ay u yimaadaan inay rabbiga ilaahayna ah kaga hor muuqdaan meesha uu dooranayo waa inaad sharcigan ku akhridaan reer banu israa'iil oo dhan hortooda iyagoo maqlaya oo soo wada shiriya dadka oo dhan ragga iyo dumarka ee dhallaanka ee qariibka irdihiinna ku jiraba inay maqlaan oo ay bartaan oo ay rabbiga ilaahiinna ah ka cabsadaan iyo inay xajiyaan oo wada yeelaan erayada sharcigan oo dhan iyo in carruurtooda aan horay u aqoonu ay maqlaan oo ay bartaan inay rabbiga ilaahiinna ah ka cabsadaan in alle intaan deggan tihiin dalka aad webi urdan uga gudbaysaan inaad hantidaan markaasaa rabbigu muuse ku yidhi baleeg wakhtigii aad dhiman lahayd waa soo dhow yahay haddaba yashuuco u yeer oo isdhex taaga teendhada shirka aan isaga amar siiye markaasaa muuse iyo yashuuco tageen oo teendhadii shirka isdhex taageen kolkaasaa rabbigu teendhada ka dhex muuqday tiir daruur ah oo tiirkii daruurta ahaa wuxuu ku kor istaagay iriddii teendhada markaasaa rabbigu muuse ku yidhi baleeg waad dhiman doontaa oo awowyaashaa la seexan doontaa oo dadkaanuna way kaci doonaan oo sida naagin ninkeeda ka dhilowdee ayay u raaci doonaan ilaahyada qalaad ee dalka kuwaasoo ay dhex joogayaan oo aniga way iga tegi doonaan oo axdigaygii aan iyaga la dhigtayna way jebin doonaan oo kolkaasaa cadhadaydu ku kululaan doontaa iyaga waanan ka tegi doonaa oo wejigaygana waan ka qarin doonaa oo iyaga waa la baabbi'in doonaa oo waxaa ku soo degi doona masiibo iyo dhibaatooyin badan oo waxay maalintaas odhan doonaan ilaahayna aan ina dhex joogin aawadiis soo masiibadani inooguma soo degin oo anna hubaal maalintaas wejigayga ayaan ka qarin doonaa sharka badan oo ay sameeyeen aawadiis maxaa yeelay iyagu waxay u jeesteen ilaahya kale haddaba gabaygan qorta adiguna reer bani israa'iil bar oo iyaga afkooda geli in gabaygaasu ii noqdo markhaati reer bani israa'iil ka gees ah waayo markaan iyaga geeyo dalkii aan awowyaashood ugu dhaartay dalkaasoo caana iyo malab la barwaaqaysan oo ay wax cunaan oo wada dhergaan oo cayilaan kolkaasay u jeesan doonaan ilaahya kale wayna u adeegi doonaan anna way i quudhsan doonaan axdigaygana way jebin doonaan oo markii masiibo iyo dhibaatooyin badanu ku soo degaan ayaa gabaygayganu hortooda ku markhaati furayaa waayo afka farcankoodu ma iloobi doono maxaa yeelay waan ogahay fakarkooda ay ku fakarayaan haddeertan intaanan iyaga geyn dalkii aan ugu dhaartay ka hor sidaa daraaddeed muuse ayaa gabaygan isla maalintaas qoray oo reer banu israa'iil baray oo rabbigaa yashuuca inanuun amar siiyey oo ku yidhi xoog yeelo oo aad u dhiiranow waayo reer banu israa'iil ayaad geyn doontaa dalkii aan iyaga ugu dhaartay oo anna waan kula jiri doonaa oo markii muuse dhammaystiray sharcigan erayadiisii oo uu kitaabka ku qoray ilaa ay wada dhammaadeen ayaa muuse amray reer laawi oo qaadi jiray sanduuqa axdiga rabbiga oo wuxuu ku yidhi iyagii kitaabkan sharciga qaada oo waxaad agdhigtaan sanduuqa axdiga rabbiga ilaahiinna ah inuu halkaas ku ahaado markhaati idinka gees ah waayo casinimadiinna iyo madax adkaantiinna waan aqaan bal eeg intaan weli noolahay oo aan maantadan idinla joogo caasiyiin baad ku ahaydeen rabbiga haddaba intee baad ka sii darnaan doontaan markaan dhinto dabadeed haddaba bal ii soo shiriya odayaasha qabiilooyinkiinna oo dhan iyo saraakiishiinna aan erayadan dhegahooda kula hadlee oo aan samada iyo dhulkana u yeedha iyaga ha ku marag fureene waayo waan ogahay in markaan dhinto dabadeed aad iskharribi doontaan oo aad jidka aan idinku amrayna gees uga leexan doontaan oo ugu dambaystana masiibabaa idinku dhici doonta maxaa yeelay waxaad samayn doontaan wax rabbiga hortiisa shar ku ah inaad isaga kaga xanaajisaan shuqulka aad gacmihiinna ku samaysaan kolkaasaa muuse shirkii reer banu israa'iil oo dhan dhegahoodii kula hadlay erayadii gabaygan ilaa ay wada dhammaadeen